bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalka bisha afaraad labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa shir deg dega isugu yimid golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo uu shir guddoominayey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxyaabaha looga hadlayna waxaa ka mid ahaa guud ahaan in la bogaadiyo dadaalkii dheeraa ee uu u galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo xukuumaddiisa gedisocodkii ama dadaalkii ay u galeen sidii ummadda soomaaliyeed meesha ay maanta taagan tahay ee hore uga dhaqaaqi lahayd iyo shirkii muhiimka ahaa ee lagu qabtay magaalada garowe ee caasimadda puntland dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay bogaadisay dowladda federaalk soomaaliyeed in dadaalka ay waddo ay halkeeda ka sii waddo sidoo kale beesha caalamka oo iyana har iyo habeenbaa u taagan sidii ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka daashaday looga saari lahaa iyo meesha ay maanta joogto in hore looga dhaqaaqi lahaa sidoo kale golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay isla soo qaadeen in ay mudan tahay in la bogaadiyo dowladda puntland dadaalka ay iyagu ay ugu jiraan sidii ummadda soomaaliyeed maalinba caqabadaha siyaasadeed ah ka hor imaanayo hore looga sii tallaabsan lahaa waana bogaadinaynaa haddaan nahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowladda puntland dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka ururka al-shabaab ee gumaadka ummadda soomaaliyeed iyo guulaha ay ka gaareen intaba waa soo dhowaynaynaa sidoo kalena waxaan ku bogaadinaynaa oo weliba aan ku ammaanaynaa go'aanka quruxda badan ee dowladda puntland ay qaadatay oo ah in soomaaliya ay u baahan tahay in isbeddel deg dega la helo